caddeeyaan muuqifkoodii oo ku aadan maan shirarka ka socda baydhabo oo la rabo in loo sameeyo maamul saddex gobol ah marka muuqifkaas wuxuu ahaa in maaragtay maamulkan uu dhisan yahay shacabkiisan u dhistay dadka maamulkaas watana ay yihiin dad maaragtay kursi doon ah annagana muuqifkeena uu yahay gobolada saddexda kale oo la rabo in la jaro inaa annaga leenahay oo shacabkii leeyahay oo shacabkaasayto dhulkiisii iyo dhulka dadka degan xuquuqdoodii aan u taagan ay raadinayno oosan marnaba suurtagal ahaan in maaragtay maxaa la yidhaah waa fikirka saddexda gobol uu ku dhaqan galo baydhabo arrintan ma kala hadasheen guddi kale oo baydhabo yimid oo halkaa jooga oo ku adkaysateen in maamulkiina lixda gobol uu sidiis ahaanayo runta waxaa waan u sheegnay annaga dawladaan u sheegnay beesha caalamkana aan u sheegnay shacbi lacagana saa qaatay marka insha allahu tacaala waxa weeye dadka deegaanka ayaa laga rabaa in maaragtay dawladda iyo beesha caalamka ay tashguriso sababto ah wadankan sharcigaa yaalla waxa la dhisaayo ama la samaynayo waxaa la rabaa in loo raaco sharci marka dhabka aan kuu sheego waxaad doonaysaa dawladda inay ka dhisanayso sharciga in ay ku dhisan tahay oo maaragtay ayaga ay wadato marka sharcigaas ito inay raaco waayo hadda madaxweynaha wuxuu iskuday shalayto qodobada dastuurka federaalka ku qoran isla markaasna waxaa laga talaabsanayaa qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka dawladda federaalka gebigiisa ayaa lagu tumayaa oo maaragtay oo cadeynayo qaabka loo sameynayo maamulada dalka loo sameynayo marka saa daraadeed annaga waxaan ku tagnaa qodob dastuuriga ah haddiiba uu jiro dastuurkaas aan dastuurkaasaysan ilaalin haddii jiro baarlamaan oo baarlamaanka usan la kala dirin waa in loo hogaansamaa waayo sharciga waa in la raaca sharciga sharcigaas wax uusan qabinna cid ummad ay ku qasbi karto ma jirto mana qaadan karno maskax shaksiyaad wax ku soo maahay oo keliya marka koonfur galbeed way taabaqaaday sideed bilood bay dhisan tahay maamulkeediina wuu shaqaynayaa howsheedana way socotaa marka dadka masaakiinta aan nambaro fara usoo ururinayo oo hoteelada halkaa la keenaayo oo ammaankooda halis ku jiro noloshooda halis ku jirto oo odayaal oo marti ah oo meesha ku rafaadsan waxaan leenahay yaa lidinla goynin shacbigu ugu tashay dadkiina go-aanka gaaray marka u hogaansama rabitaanka shacabkiina waayo haddiiba ay dhacdo in maamul saddex gobol lagaga dhawaaqo magaalada baydhabo idinku maxaa samaynaysaan hada waxaa idinku dhawaaqday shacabkii u dhistay ayaan fiirinaynaa meesha ay ka keenayso ayaan fiirinaynaa shacabka wax buu dhistay wax buu wataa go-aan buu qaatay marka haddii go-aankay wadato shacabkay u wadato ayaa la fiirinayaa dastuurka wuxuu qabaa in shacbiga rabitaankiisii isku raaci karo maamulka ku samaysan karo waxba ku dhisan karo dawladdana kaas maaragtay maaragtay dhaqangelinayso marka dawladda hadday shacabka urkana ka keenayso oo go-aankana ayaga u gaarayso ayaday jirtaa marka waxa uu kusoo ku wado bay rabtaa ummadaan inay maaragtay ku dhexbaxso marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay saddex boqol wax la yidhaahdo wadankan kama dhaqan gelayaan insha allahu tacaala waaya intii banaanbaxiya aad magaalada aad ku qaban lahaydeen sooma habboonaan lahayn inaad wadahadal aad furtaan oo gogosha wadahadal haddii laydinkugu baaqo aad ku birtaan sidoo hore laba sano laba sana ayaa laga joogaa waktigii abaabka la sameeyey muddo sanadii bar wadahadal iyo gogol unbaa fidsaneed waa lagu wadahadlaayay marka dadka hadda maarata waxaa soo abaabulay waa laba gurub gurubka sudoon ah iyo gurub dhagaaladoon ah labadaas gurub waayo oo kuwana shilimaada raadinayaan oo diyaaradahaas iyo beesha caalamka waxyaabaha yaryara laga qaadayo hoteeladan jiifkooda iyo toban tobanka dollar unbay raadinayaan kuwana kursi bay raadinayaan anagana dhul baa naga maqan xuquuq dad baa naga maqan marka isku miisaan ma kori karno insha allahu tacaala wixii wadahadal kale ana cid wax nala wadaagto waa naqaana anaga waana wada hadlaynaa